mudaharaadyadaan ayaa ahaa mid ay shacabka boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada boosaaso oo aan weli waxal ah laga gaarin inkastoo ay si kumeel gaara u shaqaynayso dekedda banaanbaxyaasha ayaa socod ku tegay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta dekedayadii oo naaska noo ahayd oo aannu ka ganacsanaynay oo aan wax kasta aannu nala soo degayay waa la iibsaday taxsannahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoona dekedayadii dad shaca baa nahay dad masaakiin aa nahay dad maataa baa nahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekeddaasay il iyo oof iyo wax kasta u ahayd aad iyo aad baa maanta uga murugoona in dekedayadii la iibsado waanuba ka xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waxaan halkaa isugu nimi kulankaan aan isugu nimi annagoo ka cabanayna gadashada dekedda boosaasood annagoo ka cabanayna dekedda boosaaso dekedda buntland waa dekedii soomaalidii soo qaxday tii yaban ka soo qaxday carabtii soo qaxday soomaalida yaban ka soo qaxday kuwii muqdisho iyo kenya ka soo qaxay qaxyaashii barakicii soomaaliya ku dhacay dekedda keliya gaalkacyo dekedda keliya oo qabata weeye dhinaca kale guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ayaa eedeyn u jeediyey dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer puntland gaar ahaan kuwa boosaaso qof kastoo muxuu ahayd muwaadin reer puntland xaqbu wuxuu leeyahay waxa socda ee dalka laga qabana inuu wax ka ogaado haddayna hore u dhicin hadda muxuu ahayd diyaar loo yahay taa markaan dhaafo waxaa socda waxa weeye xawaaley waa siddeed nin iyo afar dumar ah siddeed nin iyo afar dumara baa mas-uulka ah qaybtood waa nabadoonno qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye labiyo tobankaa qof ma baabi'in karaan waad og tihiin mana baabi'in karaan mana keliyeed garayn karaan waxay ku baaba'do waad og tihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool daacish iyo muxuu ahayday al-shabaab ha u samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan waxa weeye waxba inikama jecla kuwii muxuu ahayday iskooski soobe aad ogeynayna qofna kalarkiisa diintiisa dadnimadiisa soomaalinima midna ayna kala jeclayn waxa weeye oo gaari qaraxay dhigeen muxuu ahayde ha u sahlinina niman waayey muxuu ahayde toban qof oo meel joogta inaad muxuu ahayde konton iyo afartan isugu timaadaan oo naftiinna galaabto annagaaba mas-uul ka ah inaanu xuquuqdooda daafacno duqa degmada boosaaso yaasiin mire waxa uu sheegay in weli ay socdaan wadahadal u dhexeeya ganacsatada iyo weliba maamulka balse aysan jirin ilaa iyo immika wax go-aan ah oo laisla gaaray
maxay tahay waxaana looga hadlaya waa la socotaan dekedda asbuucii halkan maaragtay dekeddu xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedi waa la socotaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana weli looga hadlayaa welina ma soo dhammaan markay soo dhammaadona saxaafadda loo yeeri doona waana loo wadaagi doonaa insha allah dadkii waxa laga dhaadhiciyay deked baa la iibsaday waxaan arkaya kuwa masaajidda kaga khudbaynaya xataa yacni waa nasiib dar waxaan arkaya nin masaajidka rashiid kaga khudbaynaya waa nasiib daro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib daro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falkaa geysata waa lagula xisaabtamaya gudaha magaalada boosaaso waxaa weli ka soconaya kulamo u dhexeeya ganacsatada iyo weliba shirkadda lagu wareejiyo dekedda boosaaso iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ilaa imikana ma jidho wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arrinta laga heshiiyey yuusuf maxamuud v o e boosaaso